gudoomiyaha shirkadda caymiska takaaful takaaful dhammaan saraakiisha marka ugu horraysa waa idin salaamayaa salaan kadib munaasabaddan aan isugu nimiday waxa waaye waa la macneeyey runtii waxa waaye waa munaasabad ku qotonta in yacni la bilaabo hawsha ciidanka hawsha shirkadda caymiska takaaful shirkaddaas muddo dheer ayaa la waday inay shaqayso runtii marxalado kala duwanay soo martay maanta ayay joogtaa marka in shaqadeedii gudaha ay qabsato sida laga dhawaajiyey ugu dambayn guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho ayaa ku soo saara xeer oo howlgelin marka xeerkaas ayaa lagu dhaqangelinayaa waxaana rajaynayaa hay-adaha amnigu inay mataqaanaa go'aankaas madaxdu ay gaartay ay fuliyaan annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka ee duulista hawadu diyaar ayay u tahay shirkadda caymiska waa nala soo marsiiyey in baahi loo qabaan xaqiijinnay waana ku talinnay in la howlgeliyo oo mataqaanaa ay shaqayso waxaa laga yaabaa dad badan inay hadday maqlaan caymis ay u arkaayaan wax oo dhaqaalahooda lagu xoogaaya inay u arkaan laakiin ma aha dadka in la fahamsiiyana waa soo jeedinaynaa wacyigelinna loo sameeyo caymis waxa waaye cid kasta ayaa u baahan dawladdaa u baahan shacabkaa u baahan yacnii cid kasta oo noolo ah ayaa u baahan waana sistem soomaaliya kaliya kama jira caalamkuuna ka jiraa waana yani wax haddii qofku uu samaysto berita oo isagu faa'iidadeeda u arkaayo marka dadku inay u arkaan waayeen caymisku inuu yahay baahi oo isagu qabo dad kale loo fahamsiiyo runtii hay-adaha dawladda hal hay-ad oo shaqay kartaa uma jiro instituushinada way isku wada xihan yihiin haddii instituushinada wada shaqayna ma ma suuragelayso in la gaaro meesha loo socdo caymisku wuxuu ka mid yahay instituushinada inay shaqeeyaan la rabo taraafikadu waahay instituushinka maaragtay ciddii fulinaysa waaye wasaaradda gaadiidku qayb instituushinkaas inay ilaalisa qayb ka mida waaye gobolka banaadir sidaasoo kale waaye cid kasta oo mas-uuliyad dawladeedana xil baa ka saaran marka xilkaasna in hay-ad kastaa ay sida ay tahay ay u gudato waxa waaye waa soo waa rajaynaynaa insha allah bilah annaga ka wasaarad ahaan laba kun iyo sagaalkiiyaan bilownay serviska wasaaradda gaadiidka laga rabo inaan diyaarino laba kun iyo sagaalki ilaa iyo hadda waa waa wadnay serviskaasoo ah qofku inuu mataqaanaa baabuurkiisa ou rajistareyd noqdo inuu buug milkiyadeed samaysto in taariga loo sameeyo in darawalka liisi loo sameeyo hadda marxaladayna soo martay marka maanta waxay joogtaa marka dadkii oo ku qanacsan oon qofna la qasbayn oo qofka uu baabuurkiisa hadduu soo degsado asaga uu aaminsan yahay hadduusan milkiyad u samaysan inuusan baabuurkaa lahayn waana run qofku waxa uu wax ku leeyahay waa milkiyad asaga ku qoran marka markii hore waxaa loo haystay wax qof kale dan u ah ama dawladda kaliya dan u ah laakiin dadkii hadda waxay dareemeen baabuurkaaga maxaad ku leedahay horta waxaad ku leedahay in milkiyadaad adigu ku qorantaa aad haysato milkiyaddaasna hay-addu u xil saareedaa samaysa waana diyaarina runtii waxaan soo marnay generaalka dalab iyo annagu mataqaanaa waxaan iskala soo bilownay meel hoose iyadoo baabuurka haddii la joojiyo ee la yidhaha qofka waxaa lagaa rabaa buugya taarigu baabuurka ma layla leeyaha dhahay iyadoo la leeyahay qofka haddii laysin la weydiiyo ou leeyahay laysin muxuu ahaa waxaad og tihiin dadka gaadiidka wada hadda xilligan waxa waaye waxa waaye dad yacni soo barbaaray sistamkii dawlad la'aanta sod afartan sano qofka hadda maanta jira dawladdii maxamed siyaad barre markay dhacaysay laysin ma qaadan kara baabuurna ma wadi karo marka afartan sano dadka hadda socda inta afartan sano ka weyn waa ten bercent kama badno ama twenty bercent kama badno dadka dhan waxa waaye wax ka ka yar waaye marka way adag tahay runtii in dadkaas loo bisle loo carbiyo inay maaragtay qaataan nidaamka laakiin haddana waa dadaalnay annaga wasaarad ahaan waxaan abuurnay iskuulaad lagu baro shuruucda nabadgelyada waddooyinka iyo sistamka yani qofka markuu baabuur wadaayo calaamadaha lagu baro shuruucda inuu mara lagu baro inuu waxa inuu dhooro dhowro ay tahay ou ilaaliyo lagu baro iskuulaadkaasaan abuurnay runtii waxaa gacan naga siiya ciidanka nabadgelyada waddooyinka iskuulaadkaasna waan abuurnay wayna shaqeeyaan qaybta diiwaangelinta gaadiidkuna way shaqaysaa waxa ciidankii nabadgelyada waddooyinkuna way shaqeeyaan maanta marka waxaan aad ugu faraxsanahay inay shaqada qaybta ka dhinneeday oo ah caymiska oo asaguna kaalintiisa qaadanayo runtii waxaan rajaynaynaa dalku wuxuu lahaa jira hal caymis wuxuu ahay dal awooddu ay aruursan tahay laakiin maanta waxaa loo gudbay public briber bartnera in wax kasta ay qabsan karaan shacabka marka waa soo dhowaynaynaa shirkadda takaafulka takaaful waxaan kaloo rajaynaynaa in shirkado kale oo caymisa oo ayaga aan ahayn oo ayaguna shaqadaan macnaha businesskan markay arkaan yani inta yani jeclaysta inay yimaadaanna waa rajaynaynaa maxaa yeelay dalku wuxuu u baahan yahay caymis caymis gaadiidka kaliya uma baahno qofka bini aadamkaha u baahan waxa waayo waxa waa dhaqaalo oo berita ku fakanaayo waa waxa laga qaado marka laga qaadaayana uusan dareemin berina uu marka uu helo ay maaragtay wuxuu tiraayaan marka waa soo dhowaynaynaa waxaan rabaa gobolka banaadir oo hadda gartay mas-uuliyaddaas inay maaragtay aad muhiim u tahay nala gartay oo xeer duqmagaala ku soo saaray yacni aadaan u soo dhowaynaynaa waxaana rabnaa inay ayaguna ka dhabeeyaan laakiin maxaa mas-uuliyad ahaan gobolka banaadir looga baahan yahay mas-uuliyad ahaan gobolka banaadir waxaa looga baahan yahay in ay diyaariyaan meelihii gaadiidka la dhigi jiray waxaad og tihiin gaadiidku wuxuu lahay barxado oo oo ah baakin ah barxadihiyaa la bixiyey dad shacaba oo dana gaara kalahaa la siiyey taasina waa khalad magaalada muqdisho maanta meel u astaysan gaadiidka in la dhigo ma ku taalo waxaad ogtihiin barxadiyaasiinaad ogtihiin in gaadiidka la dhigi jiray biyaasadii ceelgaabaad ogtihiin in baabuurta la dhigi jiray barxadii oo sancaad ogtihiin in la dhigi jiray waxaa ogtihiin lambar afar dhammaan busteejooyinkii gaadiidka loogu talagalay dhammaan waa la dhistay waxaan ka codsanaynaa in ay gobolka banaadir ay dib u fikiraan yacni ma la yarayn karo dhibaatada gaadiidka ilaa laga helo busteejooyinka gaadiidka la dhiga haddaan taa la helin taraafika ma shaqayn karto ciidanka nabadgelyada waddooyinku ma shaqayn karaan ciidanka booliiska oo amniguna ma shaqayn karaan marka waxaan ka codsanaynaa arrintaas inay aad u tixgeliyaan oo ay isku dayaan haddii xataa ay suuragal ahayn boosashanadi hore ama meelihii hore gaadiidka loo dhigi jiray inay meelo kale oo ay cayimaan dhulkaasu danguuduu marka hore ahaay haddana danguud kalaa la samayn karaa haddii meesha ay naqato faras magaalo xataa oo aan gaadiidka laysugu keeni karin laakiin mar kasta waxaa ah in muhiim ay tahay in laga fikiro marka taana waxa waaye message aan u dirayno waaye runtii aadaan ugu faraxsannahay shirkadda takaaful rtakaafulna waxaan rajaynaynaa inay kaalin muuqata ka qaadato caymiska waxaan kaloo rajaynaynaa ciidanka nabadgelyada waddooyinku inay kaalin muuqda ka qaataan waa ognahay marxalado badan oo sidii la raba in loo shaqeeyo aysan suuragalahaynaa taag oo ay ka mid tahay caqabadaha amniga runti nolol kasta bilowgeedu waxa waaye amniga waaye ciidanka nabadgelyadu ma shaqayn karaan amni la'aan shirkadda caymisku ma shaqayn karto sistamka dhan ma shaqayn kara haddaan amni lahelin marka amnigana in laga wada shaqeeyo u baahan yaha marka waa iyadana waxaan rajaynaynaa in amniga laga wada shaqeeyo oo yacni dadku ay dareemaan isdhexmar